xiisadan colaadeed ayaa waxa ay timid kadib markii war-saxaafadeeda ka soo baxay hay-adda b s f ee sirdoonka maamulka puntland ee tababarkeeda iyo taakuladeedaba ay leedahay maraykanka ee digniino u jeedisay shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso ee gobolka bari gaar ahaan kuwooda ka agdhow garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi iyagoona war-saxaafadeedkan ku sheegay in gebi ahaanba la hakinayo isticmaalka garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso isla markaana loo bedeli doono goob ciidan waxaana sababta arrintaas ay ku tilmaameen in garoonka loo diiday in laga dhoofiyo askar dhaawacyo qabo waxaana war-saxaafadeedkan ka soo baxay hay-adda b s f ee maamulka puntland lagu baaqay bulshada magaalada boosaaso inay ka fogaadaan garoonka iyo nawaaxigiisa isla markaana ay qaadi doonaan tallaabooyin milatari war-saxaafadeedkan oo sii socday ayaa waxaa lagu yidhi garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso ma noqon doono meel ay si gaar ah gacanta ugu hayaan ciidamo gaar ah ama u xidhan qoys gaar ah waxaana arrintan ay xaalado kacsanaan ah ka dhex abuurtay ciidanka maamulka puntland xiisadahaas oo u dhexeeya ciidanka b s f iyo kuwa booliska maamulka puntland